waxaa muddooyinkii dambe aada uga soo badanayay bulshada soomaaliyeed isticmaalka daawadhireedka iyo dadka ka ganacsada daawadhireedka isticmaalka daawadhireedka ayaa mararka qaar horseedi kara caafimaad darro iyo in halisyo caafimaad ula kulmo qofka isticmaala taasi oo sabab u ah hubanti la-aanta dadka iibinaya oo aan xeel dheer u lahayn daawada ay iibiyaan waxtarkeeda iyo saameynteeda iyo sidoo kale kuuraha uu qofka ka qaadan karo taasi oo shakhsiga isticmaala u horseedi karta dhibaatooyin caafimaad cabdulaahi axmed maxamed oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada doobley ayaa ugu horeyn iga warbixiyey sida ay bulshada u isticmaasho daawadhireedyada iyo sidoo kale mararka qaar saameynada ay kala kulmaan bulshada walaahi daawadhireedka dad badan oo isticmaalina way jiraan dadka waaweynaa ka mida caruurtaa ka mida weligeedna waa wax lasoo isticmaali jiray oo soo jiri jiray sida hadda sawirka oo kale waxaa loo isticmaalaa inay dadka caloosha ku bixiyaan ama ku dhaqaajiyaan cusbadoo kale huruudoo kale waxyaabahaasna badanaa caruurtaa la siiyaa oo ayagana lagu daaweeyaa walaahi farqiga udhexeeya waxaan isleeyahay tanna haddee waa tu daawo caadi oo sajale tanna waa tii weligeed soomaalida isticmaali jirta ilaa haddana qayb ka mida isticmaasho dee qof walbana inta badan wuxuu isticmaalaa miduu yaqaano sida dadkii hore ee waaweyn weli waxay aaminsan yihiin inay ka taya fiicantay ama ka wanaagsantay daawo dhireedka tan hadda caadiga ee walaahi mararka qaar way dhici kartaa in daawo sidii la rabay ama loogu talagala daad isticmaalin saameyn way yeelataa daawada laftarkeeda marbay xanuun noqotaa waxyaaba badanoo waxaa jirta aan aqoon u leeyahay oo bulshadana ay isticmaalaan inta badan doctor sayid cawil cigaal oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa dhankiisa iga warabixiyey isticmaalka daawadhireedka iyo sida ay bulshada soomaaliyeed inta badan ay u isticmaalaan iyo saameynada lagala kulmi karo isticmaalka qaldan ee daawadhireedka
walaal daawadhireedka iyo farqiga udhexeeya daawadhireedka iyo daawada caadiga waxaa waaye daawadhireedka ma ma lahan wax chemical ah ama ma lahan warshad uu soo maray ma lahan dhoys loogu talagalay ma lahan kuuro loogu talagalay ma lahan wax medical ahaan iyo caafimaad ahaan loo soo hagaajina ma ahan laakiin daawada caadiga ah waxay soo martay shaybaar waxaa khuburaa ka soo shaqaystay qalab shaybaar bay soo martay warshad bay soo martay tayadaa lasoo jijaabiyey kadib baa haddana waxaa qaabka loo isticmaalaya lasoo diyaariyey qubaro caafimaad oo ku xeel dheer iyo saynis yahano kadibba ayaa loogu yaa bili aadanka loo soo bandhigay